الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نصينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير كتاب العلم هذا كان كتاب العلم علمي كتاب كي لغشي غيوي وفيه ثلاثة أبواب صدح بابا قصوا دحديسة إيا وخاتمة إيا خاتمة لغو ختم دونه الباب الأول باب كهري في فضل العلم cilmiga fadligiisa iyo waalculamaa'i culimmada fadligooda ayuu u guntan yahay labadaasaa laga hadlaya fadliga cilmigu leeyahay iyo culimmadu fadliga ay leeyihiin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi innamaa yaksha allaha allah waxa uu ka cabsada oo keliya min cibaadihi addoommadiisa xaggiisa xaalay ka ahaadeen alculamaa'u kuwa culimmada ah ee cilmiga leh waxgaranaya aqoonta leh kuwa ayaa ka cabsada ilaahay cabsida dhabta ah ee meel mari ka dhah culimmada ayaa ilaahay ka cabsada subxaanahu wa tacaala marka khashyadaasi iyo cabsidaasi waxa weeyaan waa cabsi lala yimaado ilaahay laga cabsanayo marka yaksha allaaha lafduljalaalaha la kordhigo alculamaana la godo sidaas markii la akriyo macnuhu saasuu noqonaya waxaa kaloo la akriyo shaadah in la yidhaahdo cagsi loo akriyo innamaa yaksha allaahu min cibaadihi alculamaaa oo waxa weeyaan markaas sidaa markii la akriyo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay ma fiiriyo shay oo khalqigiisa ka mid ah ijlaal fiirintiisa iyo weynayn ilaa culimmada mooyaane caamiliintaayo cilmigooda ku camalfala markaa culimmada halkaa laba jeeraalaba waxaa ugu jira fakr iyo faankii ugu weynaa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi hal yastawii ma siman yihiin aladiina kuwa yaclamuuna wax garanaya oo wax yaqaanaya waladiina kuwa laa yaclamuuna waxba garanayn aan cilmiga lahayn waxay ka dhigan tahay hal yastawii caalimun wa jaahilun qof jaahil ah iyo qof caalima ma siman yihiin maya weeyaano fa baynahumaa farqun cadiim waxaa u dhexeeya labadaa dhexdooda farqi weyn ayaa u dhexeeya wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa tilka taas la soo sheegay alamhaalu ee amhaalihi ama wa tilka taasi alamhaalu weeyaan nadribuhaa linnaasi dadka ayaan u yeelaynaaye u qadaraynaa ee u caddaynaynaa wamaa yacqiluhaa haa oo amfaashaas iyo tusaalayaashaas iyo mahmaahyadaasna garan mayaan ila alcaalimuuna mooyaane kuwa caalimiinta ee cilmiga leh kuwaasaa tusaalayaasha wax ku qaataiyo mufisha iyo amfaasha kuwaasay wax taraysaa weeyaan maa yafhamuhaa biidraakin camiiqin ilaa ahlulcilmi idraag camiiq ah yaa xeeldheeraa ee xeel dheer waxaa garanaya kuwa cilmiga leh iyagu way fahmayaan ujeeddada laga leeyahana way garanayaan sidaa weeyaan oo ilaahay waa isaga ilaha shahid allaahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqis marka ilahay naftiisa oo ku bilaabay shahid allah wahanna bimalaa'ikatii buu ku labeeyo waalmalaa'ika baa leeyahy wahallasa biulilcilmi dadkii cilmiga lahaana waa lagu saddexeeyo saddex baa looga dhigay sidaa weeyaan labadaa aayadood baa waxay ugu filan yihiin baa la yidhi sharafan wa fakran liahli ilcilmi faan iyo sharafba labada aayadood baa dadka ehlu cilmiga ugu filan cilmigu waxaa la yidhi waa laba nooco waa laba cilmi cilmu daahir iyo cilmi liga cilmulbaatin cilmu daahirka waxa weeyaan qofka mukallafkaa ee qaangaarkaah waxay ku laazimtay inuu barto xagga cibaadaadka iyo mucaamalaadka markuu la imaanayo cilmigaasi wuxuu ku wareegayaa oo laga dhexelayaa waa tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqhiga cilmigan kaleo cilmulbaatinka la yidhaahdana isagaa laba usii qaybsamaya cilmi liga cilmu mucaamala iyo cilmu mukaashafa cilmiga cilmulmucaamalaha la yidhi isna waa farducayn oo qofkii waxaa la leeyahay ka jeensado aan baran waa halaagsamaya aakhiru halaagsamaya sida cilmu daahirka shareecadaba qofkii ka jeensada adduunku u halaagsamayo shareecada seefteeda loola loogu dhufanaya adduunka dhexdiisa cilmul mucaamala muxuu yahay marka waa nafta in la saafi yeelo qalbiga in la sifeeyo awsaafta damiimadaayoo dhan laga dahiro sida magaranaysaa ka riyaai waalcujbi waalkibri waaldamac wa waxaasoo dhan weeyaan iyo faanka iyo xubbulculuwiga iyo shuhrada iyo waxaas la jeclaadoo dhan in nafta lagala dagaalamo weeyaan waa zuhdigii waa tasawufkii weeyaan waxaa kale oo cilmigaasi noqonayaa nafta iyo qalbigaba in lagu sifeeyo akhlaaqda wanaagsan ee muxamadiyada ah ikhlaaska iyo sabirka shukriga tawaaduca qanaacada xalaal miirashada zuhdiga tawakul cala allah lala yimaado waxaasoo dhan weeyaan walaa yanaalu linsaanu martabata alcilmi alxaqiiqiya ilaa bilcamali bihima martabada xaqiiqada ee dhib dhabta ah gaari maayo qofka ilaa inuu labadaa la yimaado ku camal fala mooyaane fa cilmun bilaa camal buu cilmi bilaa camal ah qof waxyaqaan aan camal falanayn wasiilatun bilaa kaaya weya waa wasiilo oo bilaa kaaya meel ay ku dhammaatay aysan jirin sidaa cagsigeed oo qof iska camal falaya cilmi la-aana waaba janaayo diintoo la janaayey weeyaan waa nabarayn weeyaan qofku markuu ku camal falo labadaa la yimaado cilmi iyo camal markaasaa ilaahay wuxuu dhaxalsiiyaa cilma maa lam yaclam wuxuusan aqoon cilmigeed cilmi ladunya ilahay siinaya marka wattaqu llah wa yucallimukum allah ilaahay ka cabsada ilahay baa markaa cilmi xaggiisa idin siinaya cilmigaasi waa cilmi lmucaamala waa cilmiga qof kasta naftiisa u baahan tahay cilmigan kaleo cilmulmukaashafa waxa weeyaan waa nuur ilaahay qofka qalbigiisa ku tuuray qofkau doono qalbigiis macrifuu helaya ilaahay uu barto markaas fa yaraahaa fatankashifu lahu lumuur umuurtaaba u faydmaysa fa yaraahaa calaa maa hiya calayhi siday ahayd dhabteeda iyo xaqiiqadeedii ayuu gaaraya ee faafhaan buu yidhi wasallim taslam arrintaa fahan nabadgeli waad nabadgelaysaay ha inkirin qaala bacdulcaarifiin waa qof ilaahay wax u furay man lam yakun lahu nasiibun min hada alcilmi bay dhehen cilmigaa isaga qofkaan nasiib uusan ugu ahaanin yukshaa calayhi min suui lkhaatima waxaa looga cabsanayaa suu'u lkhaatima khaatimo xun inuu ku dhinto oo muxuu yahay wa aqalu shayin fiih shay kan ugu yarna ee cilmigaa ka heshid atasdiiqu bihi inuu jiro waa inaad rumaysid wa tasliimuhu liahli dadka sheeganayana waa inaa u rumaysid aadan ku qabsan intaasaa ugu yar famaa kullu majhuulin yunkar bay wax kastoo laga jaahil yahay lama inkiro haddii adiga baabkaasi kaa xihan yahay oo aadan aqoonin ha inkirin weeyaan wax kastoo laga jaahil yahay ma jiraan lama dhehe adaan aqooni wamaa kullu macluumin yuqaal wax kasta oo la yaqaanana lama sheego faqad qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam alcilmu cilmaani cilmun fi lqalbi fadaka alcilmu naafic weeyaan cilmiga qalbiga ku jira wa cilmun cala lisaan cilmi carabka laga sheeg sheegayo fadaka xujat llahi cala bni aadam kaasna waa xujada ilahay bini aadamka dul saarayo ku camalfalaan oo sheegaan oo gudbiyaan oo waka marka waxay ku leeyihiin culimmadu waa sharax waa badan yahay cilmigii khadir ee nebiyullaahi muuse oo u daahirinayey noocaan ayuu ka mid ahaa sidaas baa la tilmaamay can mucaawiyata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yihi man yurid illaahu ilaahay qofkau la doono bihi mankaba khayran khayr khayran oo iska khayra maa waa tanwiintu waa khayr weyn weeyaan haa khayr badan yufaqihi ilaahay waa fahansiiyahu mankaas fidiini diinta ayuu ilaahay fahansiiyaa waa qofkii khayr lala doono arrimo kalaa la siiyaa iyo adduunye iyo waxaa lama dhihin ilaahay diinta ayuu fahansiiya wa inamaa ana anigoo nebi moxameda buu yidhi qaasimun qaybiyaan ahay shareecadaan idiin qaybinayaa cidna gaar casharka ugu khasismaya iyo waxyiga wallaahu yucdii ilaahayna waa bixinayaayo fahamka isagaa ilaahay bixiye subxaanahu wa tacaala xagga fahamka oo lagu kala tago arrin ilaahay macnaha xaggiisa ka imaanaysa weeyaan sababtoo ah waxaa dhacaysay saxaabada qaarkeed inay xadiidka maqlaan aysana ka fahmin ilaa daahirka mooyaane wax kale qolo kale inay maqasho oo saxaabada ka mida ama saxaabada kasii dambaysay oo ay xadiidkii kala soo baxaan ama istimbaad waxa la yidhaahdo axkaam tiro badan iyo masaa'il yuuti lxikmata man yashaa waman yuuta alxikma faqad uutiya khayran kasiira anigu qaybiyaan ahay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wallahu yucdii ilaahayna isagaa bixiya fahamka walan tazaala haadihi tani ka zuuli mayso alummatu ee ummadihi ummaddaani muxamediyadaahi ka zuuli mayso qaa'imatan inay tahay mid ku dultaagan calaa amrillaahi ilaahay amarkiis a ummadda waxaa looga jeedaa waa tafsiirka iyo xadiidka iyo fiqhiga dadka ehelka u ah intaa dadka yaqaano aaminsan qayb ka mida inay ku taagan tahay amarka ilaahay diinta ay ku taagan tahay m- macnaha manhajkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laa yaduruhum awsanna dhibayn man khaalafahum ciddii khilaaftoo ka hor timaada xataa yaatiya amrullahi ilaa amarka ilaahay ka yimaado waa qiyaamada ama ay kaba timaado ama ka soo dhowaatoba markaas iyada ah qiyaamada soo dhawaato dabayl baa imaanaysa xaggaa yaman baa dabayl ka imaanaysa xariirta dharka la yidhahdo waa dabayl ka jilicsan waa qof qalbigiisa in yar oo iimaan ay ku jirho ka tegi mayso ilaa naftay ka qaadaysaa dabayshaas waxaa adduunka ku haraya marka ugu dambaysa dadka dadka ugu sharka badan kuwaas oo keliya jooga intii iimaanka lahaydna intii allah allah lahaydna laga qaaday adduunka ayaa qiyaamadu dhacaysa marka xadiidkan waxaa ku sugan culimmadu inay yihiin dadka kuwa ugu sharafta badan shareecada cilmigeedu waa afdal lculuum cilmigan inaad baratid sharciga aad tahan qofkaan cilmi shareecada aqoon wax kaloo sheegan kara ma leh horta cilmi shareecada daahirka qofka hagaajiya baa cilmiga kalena hagaajin kara ee qof aan isagaba aqoon hadda waxyaalo kale iska sheegto xaaladihiisu ma fiicna waa inuu cilmi shareecada qof ku toosan yahay jamaacaduna waa ijmaac ra'yigooduna waa ra'yiga xaqa ah dadkuna waa inay dadkaas wanaagsan u noqdaan wixii kitaabkay sunnadaysan ka fahmin dadka loola noqonayo weeyaan qofkii khilaafo waman khaalafahum fahuwa makhluul qofkaas waa makhluul weeyaan oo mid la duleeye wey qoladan xaqa ku taagan humul mansuuruuna maadaamat dunya adduunyadu intay taagan tahay dadka loo kaalmaynaya iyaga weeyaan waa xadiidka iyo qur'aanka iyo ijmaaca iyo qiyaaska dadka ehelka u aweeye adilada islaamka dadkaa weeyaan rawahu larbaca afartii baa warisay can abi waaqidin waxaa laga wariyey allaytiyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baynamaa waqti huwa nebigu jaalisun uu fadhiyo fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa haddii la iska idlaaqo masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku dhacayaa wannaasuna macahu nebiga maciisa iyo hareerihiisa ay fadhiyaan halkaa ay joogaan oo halkaasaa masaajidka la iska dhex fadhiyaayo qur'aan iyo dikri iyo khayr baa lagu dhex jiraa id xilligaas aqbala waqtigaas aqbala waxaa soo qaabilay alaaatu nafarin koox oo saddexa waa ragga inta badan iskaga dhacdahay rag dhowr ah saddex ilaa sagaal baa la dhihi jiray hadda waa saddex mu ayaa soo qaabilay fa aqbala isnaani laba way soo qaabishay ilaa rasuulillaahi intii ka ah sala allahu calayh wasalam meeshii nebigu cilmiga ku hayey baa laba nin soo qaabishay wadahaba waaxidun midna waa iska tegey qaala wuxuu yidhi raawigi fa waqafaa waa istaageen calaa rasuulillaahi rasuulkay soo dul istaageen labadii nin soo qaabishay sala allahu caleyh wasalam fa amaa axaduhumaa labadii nin midkood fa ra'aa wuxuu arkay furjatan meel bannaan oo khaaliya bannaan buu ka helay filxalqa xalqadii laamka saa loo reebo xalqadii macnaha wareeggii saa loo fadhiyey meel bannaanoo la fadhiisan karo qof qof ku filan ayuu halkaa ka helay fa jalasa fiihaa dhexdeedii buu fadhiisay waa mal aakharu kii kale fa jalasa khalfahum gadaashoodaasoo fadhiisa mana cidhiiriyin mana tegine gadaal buu iska fadhiistay waa mahaalisu kii saddexaad fa adbara isagu waa dabaduwey daahiban xaaliya kii tegaya waa ma fadhiisan wey waa iska tegi falamaa faraqa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay hadduu ka faaruqay hawshii iyo cilmigii iyo hawshuu ku jiray qaala wuxuu yidhi nabigu alaa akhbirukum wama waan idinka warramayn can innafari alaaati kooxdii saddexda ahayd amaa axaduhum midkood fa awaa ila allahi ilaahay intii kaaba usoo dumay fa awaahu llahu ilaahayna waa soo dumay macnaha naxariistiisa usoo dumay weeyaan kaasi waxa weeyaan majliskii cilmiga ayuu usoo dumay soo fadhiistay marka halkaas buu usoo dumay fa awaahu llahu ilaahay baa soo dumay marka macnihii dee dumitaanka loo yaqaanay oo xaqiiqada ku ahay ilaahay mustaxiil buu ka yahay laasimkii baa looga jeedaayo ilaahay baa naxariistiisa iyo ridihiisa usoo dumay weeyaan kii kale waa mal aqaru kii kale fasaxyaa waa xishood inuu dadka majliska nebiga fadhiyo ciriiriyo ayuu ka xishoodayo fasaxya allaahu minhu ilaahay baa isna ka xishooday kala xishooday ma garanaysaa ciqaabkiisa markaasuu ludfigiisa ee ixsaankiisa kula mucaamalooda ilaahay waa mal aqaru kii kale ugu dambeeyey faacrada waa jeensada meesha cilmiga lagu hayay ba iskaga tegey faacrada allaahu canhu ilaahay baa isna ka jeensaday bimacnaa sakida calayhi waa u caroodayo waa jazaan wifaaqan oo qolo kasta nin kasta wuxuu la yimid baa lagula lagula dhaqmo marka meel khayr lagu haya markaad timaadid a inaan laga tegin wax daruuriya mooyaane ayaa xadiidka laga qaadanaya rawaahu lhamsatu ila aba daawud can abi hurayrata waxaa laga wariyay can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man nafasa qofkii ka fayda can mu'minin mu'min qofkii ka fayda kurbatan kurbo oo min kurabi dunyaa adduunyada kurbooyinkeeda ka mid a nafasa allahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa kurbatan kurbo weyn oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamada kurbooyinkeeda ka mid a isagu mid adduunyo qof ka faydae mid aakhiro oo kurbooyinka waaweyna ayaa ilaahay ka faydahaya subxaana wa tacaala bimacnaa waaba ka xafidayaabaaba lagu leeyay waman yasara qofkii u fududeeya calaa mucsirin qof mucsira ayuu u fududey yasara allahu ilaahay baa u yasira calayhi qofkan wax fududeeya fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirata aakhirada qof mucsira wax lagu leeyahay ayuu u sahl waxbuu maaliyey waxbuu amaahiyey waxbuu ka bixiyey ilaahay baa isagana u sahla adduun iyo aakhirada waman satara musliman qof muslima qofka asira satarahu llahu ilaahay baa asira fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo walaakhirati aakhira labada haddaba fiiri waa asira asturku mid xisiya iyo mid macnawiya labadaba waa yeelanaya waxa weeyaan asur xisiya muxuu noqonaya qof qaawano aan dharba haysanbo dharsii oo cawradiisa ku asurto oo ku cibaadayso ama qabowga iyo kuleylka oo uu ka gashado ama uu isku qurxiyo ilaahay baa adduun iyo aakhiraba asuraya kan amaba waa asur macnawi oo qof buu arkay xumaan ku dhex jira markaasuu iska asturayoo ceebta qofkaa ku arkay iyo cisyaanka iyo dembiga ku arkay ma sheeg sheegin aa kuma sheekaynin diibtooyinka iyo dadka iyo waxaa kuma dhex faafin waa iska asur isna waa ogyah ilaahay baa kana asura adduun iyo aakhiraba labadaba waa loo baahan yahay marka wallahu ilaahayna fii cawni alcabdi ayuu ahaaday addoonka kaalmihiis binasri waalcinaaya maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akhiihi walaalka kaalmihiisa intuu addoonku walaalka u kaalmaynayo maadaama yascaa fii maslaxati akhiihi lmuslim walaalkii muslima maslaxadiis iyo heshiiskiis iyo dantiis inta u socdo ilaahay baa qofkaana dantiisa u soconaya marka dadka khayrka iyo sulaxa iyo maslaxada heshiiska ka qayb qaata dadka ajir badan bay leeyihin wayusaacidu binaxwi maalihi weliba xoolahaadi baa ku bixinaysa ow cilmihi baa ku bixinaya ow jaahihi ama jaahisiya wejigiisa waa qof warkiisa la dhegaysanayo madax ama odayga ama culimaayo jaahiisa ku bixinaya ilahay baadna markaa kuu kaalmaynaya qaala alqaa'i ninkii hadlay wuxuu yidhi furidat calaya zakaatu maa malakat yaddi wa zakaatu jaahi an uciina waashfaca bi wuxuu ku leeyahay xoolahaya wixii gacantaydu milkiday dee zakaa lagu faral yeela qofkii xoola haysoo nisaab gaadho xoolihii zakaa laga bixiyo jaahayga iyo wejigayga waxaa zaka u abaydi inaan kaalmeeyo dadka jeeha u baahan meeshaysan geli karin ama kaalmo jaahayga iyo wejigay ugu kaalmeeyo ama inaa u ergeeyoba a taasaa wejigaygana zaka u aba ku leeyahay ninbaa saa yidhi waman salaka qofkii qaada dariiqan dariiq qofkii qaada yaltamisu fiihi ow dhexdiisa ku dalbaya cilman cilmi cilmi waa cilmi sharciya waddow soo maray isagoo cilmi iyo cashar iyo dersi usoo socda sahala allahu ilaahay baa u sahla lahum mankaas dariiqan dariiqa dariiqaasoo ila aljannati yuusilu gaarsiiya iska soo qadaro ila aljannati jannada intii ka wadda jannada gaarsiisa ayaa ilaahay u sahlaya subxaanahu wa tacaala cilmigiiba ku camalfalaya hadduu ku camalfalana jannadii weeye ma'aalkiisa wama ijtamaca ma ururaan qowmun qowm fii beytin guri kuma soo ururaan ma kulmaan oo min buyuut illaahi ilaahay guryihiisa ka mid ah iyo meel kaleba yatluuna kitaab allaahi xaalay akhrinayaan ilaahay kitaabkiisa oo wayatadaarasuunahu ay is akhrisiinayaan baynahum dhexdooda oo isku daraasaynayaanoo ay isla akhrinayaan yatadaarasuuna baynahum a waxaa la mid ah qur-aankii kitaab allaahi waxaa la mid ah axaadiisii rasuulka ayay isla akrinayaan isku fasirayaan axkaam ka qaadanayaan taasna waa la mid ilaa haddii qoladaa la helo nazalad calayhim dushooda waxaa kusoo degaysa alsakiinatu xasilooni dumaaniinat lqalbi wey xasiloonidu alaa bidikri illaahi tadma inu lquluub xus ilaahay bay ku jiraane xasilooni baa kusoo degaysa waqashiyatun waxaa daboolaysa alraxmatu naxariisna waa daboolaysaa dadkaas isaan ilaahayaa daboolaya waxafadhum lmalaa'ikatu malaa'igtuna waa koobaabaysaayo waa ixaadaynaysaa iyadoo malaa'igtu ku faraxsan qoladaani shaqada iyo camalka ay hayaan waa malaa'igtii sayaaxiinta iska dawaafayey oo meelaha khayrka lagu hayay raadinayey wadakarahum allahu ilaahayna waa xusaa kuwaas fii man cindahu agtiisa kuwa ah macnaha malow lacla malaa'igtaas iyo jameecada sare ayaa qoladaan ilaahay ku dhex sheegaya wuxuu leeyahay addoommo noocaas oo fiican oo qaabkaasa ayaan leeyahay oo dhulka jooga sidaa weeyaan marka macaanidan hadda xadiidku sheegay ee afartaa waaba rawdadii xadiidka ku soo aroodhay idaa marartum biriyaadi iljanna fartacuu beeraha jannada markaas soo mandhaan daaqa qaaluu yaa rasuula allahi wamaa riyaadu ljanna jannada beeraheedu waa maxay qaale wuxuu yidhi majaalisulcilm cilmiga meelaha lagu hayo weeyaan markaa meelaha cilmiga lagu hayo soo mandhaan waa beeree beeraha daaqo iska gurta cilmiga dhegaysta weeyaan waa kitaabuulcilmi baan ku jirna waman qofkii bada'a uu dibrido bihi mankaba camaluhu camalkiisu qofkau gadaal mariyo camalkiisu xumaa wey lam yusric ma dedejiyo bihi mankaas nasabuhu nasabkiisu waxba uma tara weeyaan qofkii hadduu mar camalkiisu dibriday oo isagoo camal fiican la imaan waayo nasab shariifoo fiican hadduu ka dhashay waxba nasabka u tari maayo a ina sheekh hebel baan ahay waxba u tari mayso hadduusa isagu faajir yahay a waxba u tari mayso hadduu madax kale iyo dad kaleo fiican dhaleen waxba u tari mayso mar haddii isaga marxaasu dhan waxay wax kuu tarayaan marka qofku isna fiicnaado hadduu fiicnaan waayo soo maaha waxba u tari mayso weya qiyaamadiina falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun wax nasab sheegashaa halkaasi ma ahaanin rawaahu muslim wa abu daawuud wa tirmidiy can abidardaa'i waxaa laga wariyey dimashik buu iska joogi jirayo nin reer ahli madiinaa baa u yimid markaasuu yidhi war maxaad ka soo doonta halkan dimashik ah abudardaa loo tegey umudardaa ninkii qabay weeyaan laba umudardaa jira gabar taabiciyada iyo gabar saxaabiyada markaasi uu ku yidhi wax kale kuguma imaane xadiid aan kaa maqlay darteed ayaan raadinayy waa ka xadiidka marka samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leeyahay nebigu man salaka dariiqan dariiq qofkii mara yabtaqii fiiha uu ku dalmayo dariiqa cilman cilmi uu ku dalbayo sahala allahu ilaahay baa u sahla lahu isaga dariiqan dariiq dariiqaasoo ila ljannati gaarsiiya yuusilu ila aljanna wa ina almalaa'ikata malaa'igta ilaahayo sharafta leh latadacu ajnixatahaa garbaheeda ayay dejinaysaa baalasheeday raaricinaysaa oo waxay macnaha duulimaadkiibay ka joogsanaysaa dadka cilmiga ku mashquulsan ayay macnaha koobaabaysaa maxayna sidaa u samaynaysaa ridaan ridagelin darteed waa liajli rida lidaalib alcilmi cilmiga midka dalbaya ay macnaha irdaan wa takriiman karaamaynayo rilagelin darteed ayay duulimaadkii iyo socodkii ayay malaa'igtu deynaysaa wax xasilaya waa ninka cilmiga lagu ammaanayo oo dhan waa qofka cilmiga ku camal falaya cilmi macal camala weeyaan wa in alcaalima qofka caalimka la yastakfiru lahu waxaa u istikfaar dalbaya man fi samaawaati cirarka wixii ku sugnaa duulka ku sugan iyo waman fil ardi dhulka dhexdiisa duulka ahaaday intaas ayaa istikfaar u dalbaysa insi iyo jinni iyo xayawaan xataa alxiitaanu waa istikfaar u dalbaya xiitaanka waa kalluunka haa oo filmaai biyaha ku jira kaas xataa istikfaar buu ilahay weydiinaya waa u ducaynaya way istikfaartu maxaa yeele qofka caalimkaa dadku hanuuninaya dadku hagaajinaya toosinaya markaasaa ilaahay baa jeclaanaya markaasaa malaa'igtiina jeclaanaya khalqigii o dhan baa markaa jacayl iyo qabuul loogu soo ridaya qaabkaasa arrintuu socota wuxuu yidhi wa fadlu lcaalimi qofka caalimka fadligiisa oo cilmigiisa ku camalfalaya cala alcaabidi qofka iska cibaadaysta oo isagoo naftiisa ka adkaaday oo iska khalaaweynayo iska cibaadaysta oo ka fadli badan yahay ka fadlilqamari dayaxu ka fadli badnaanshihiisa oo kale weeyaan calaa saa'iri lkawaakibi xidigaha inta soo hadhay uu ka fadli badan yahay xidigaha iyo dayix markay cirka ka wada muuqdaan waxa dadka indhahooda ku dhacayo la fiirsanayo oo soo jiidanaya waa dayax haye xidigaha kale maaha waa kaa dayixi wey dayaxa muuqanaya sidaasoo kale weeyaan qofkan waa qofka cilmigiisa ku camalfalaya qofkaan ku camalfalin waaba la ciqaabaa baa layidhi ciqaab ka badan dadkaan cilmiga lahayn niyada cilmi ilaahay siiye mar hadduu dhumay qofkaasi ma fiicna waa qofkii madaxa la daqrayey oo qur-aanka ka seexday oon ku camalfalin marka qofka caalimkaah qofka la fiirsanayo weeyaan fadli dheeraad ah ayuu adduun iyo aakhiraba leeyahay way in alculamaaa culimadu warasatu lambiyaa'i ambiyada kuwii dhaxlay weeyaan diinta gaadhsiinteeda ambiyada waxaa khaliif uga ah culimada in alambiyaaa ambiyaduna lam yuwarisuu maysan dhaxal siin dadka dinaaran dinaar walaa dirhaman dirham labadii lacagoodoo jira weeyaan xilligaas labadaa midna dadka ugama tegin inamaa warasuu waxay dhaxal siiyeen dadka alcilma cilmi bay dhaxal siiyeen culimmaday cilmigaa uga tage culimmadu marka waxay isku xirayaan addoommada iyo ilaahay ayay isku xirayaan faman akhada qofkii qaatay bihi cilmigaas akhada wuxuu qaatay bixadin dheef nasiib waafirin cadiimin ee weyn dheef weyn buu qaatay dhaxalkii nebiga ka qaatay rawaahu abu daawuud watirmidiy walahu lafdu lafdigana imaamu tirmid ayaa iska leh laakiin waa bisanadin munqadic inqidac baa ku jira sanadka dhexdu ka ka waye a waa sanadkoo dhexda nin ama maqan yahay ama ka badanba laakiin aan isku xigin rag waysan isku xigin qaala albukaariy ina lahu sanadan aakhara asax min hada laakiin imaam bukhaari wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu leeyahay sanad kale oo kan ka saxiixsan oo ka fiican can cabdillaahi bni camrin waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi alcilmu cilmigu halaaatun cilmiga cilmigaahi waa saddex oo in la bartay ay waajibtay saddex arrimood buu ka imaanayaa wamaa siwaa daalika waxa wixii ka soo harayna fa huwa fadlun waa iska dheeraad iyo ziyaado aayatun muxkamatun kow aayad muxkama oo kitaabka ilaahay ka mid ah oo muxkamatun bimacnaa bayinatun waadixa aayad cad oo aan la nasakhin waa waa cilmi aw sunnatun qaa'imatun iyo sunnaha owda waa tanwiici ah sunno oo ma garanaysaa dariiqa manquulaa ee nebiga laga soo rarayoo calayhi salaatu wasalaam faabitaay iyadana aan la nasakhin aw fariidatun iyo fariida caadilatun oo toosan fariida bimacnaa waxa weeye waa mas'alo mas'alatun caadila bay ka dhiganta waa masalo toosan weeyaan fariida caadila intaa weeyaan cilmi waa xugun macnaha toosan weeyaan oo cadaalad lagu sameeyey oo dadka dhexdiisa loo si siman loogu qeybshay sida cilmulmiiraadki baa looga jeedaa leeyahay waa cilmulfaraa'idkii baa lagu ishaaraya oo lagu leeyahayo si cadaalada dadka xoolaha loogu qeybshay waa cilmi adag oo cilmiga culumta la kor yeelayana ka mid oo dadka ku yar cilmiga macnaha irsiga iyo dhaxalka ka hadla marka cinaayo gaara lasiiy isagoo kii hore soo galay ayaa si gaara loo cabir cilmiga ugu horreeya adduunka laga qaaday wey fariidada macaani kalena waa lagu fasiro way rawaahu abu daawuud wabnu maaja can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaala na wuxuu yidhi khaslataani laba khaslo laa tajtamicaani kuma kulmaan fii munaafiqin qof munaafiqah yaa iskuguma yimaadaan xusnu samtin weeye mide waa hay-a wanaagsan iyo walaa fiqhun fi diini fahmid iyo garasho diinta la fahmay labadaasi qof munaafiqah iskuguma yimaadaan diintii oo uu garanayo iyo hay-a wanaagsan labadaas kuma kulmaan weya ee labadaasi waxa iskale oon iskugu ku yimaadaan qofka mu'minka ee hagaagsan yaa ku sifoobay ka dhiganta wa canhu can nabiy sala allahu alay wasalam abu hureyre waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi nebigu ka wariyey nebigu inuu yidhi alkalimatu kelimada alkalimatu kelimo ka bedelo alxikmatu xikmadu daalatu lmu'mini qofka mu'minka baadidiisi weeyaan wuxuu raadinayey waa xikmad fa xaysu meeshii wajadaha u ka helo fa huwa isagaa xaqu bihaa ku xaqnimo badan isagaa mudan inuu qaato cid kale inay qaatuu ka muday cilmiga naafica in la qaato marka weeyaan meel kasoo akeelis wa fii riwaaya man dalaba alcilma cilmiga qofkii dalbaayay kaana wuxuu noqonayaa dalabkaasi kafaaratan kafaara u noqonayaa limaa madaa wixii tegey wixii tegey ayuu kafaaro u noqonayaa oo cilmigoo la bartay baa la yidhi dadkana la baro dembiyaasha waxyaalaha burburiya oo baabi'iya waxa ugu weyn weeyaan can ibni cabbaasin can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi faqiihun hal faqiih ee caalim ee sharciga yaqaan ayaa ashadu darnaansho badan cala shaydaani shaydaanka dushiisa uga dhibaato badan min alfi caabidin kun nin oo wada caabidiina cibaadaysanaya oo iyagu magaranaysaa cilmi dadbaran laakiin naftooda ka adkaaday halkaa faqiih ee caalimka ah ayaa shaydaanku ka nacbi maxaa yeele qofkaan caabidka isagoo naftiisa keliya unbu ku mashquulsan yahay cid kale nafac uma hayo amaa caalimku markuu arko shaydaankii ummaddii dhumiyey oo fasaad iyo balaayo ku dhex wada markaasuu dadka isagu soo jeedinaya baraarujinaya ilaahay ku xidhaya wacdinaya waka marka kan buu necab yahay shaydaanka dadka hanuuninaya ha oo dadka waxu sheegaya oo waxbaraya kaayuu necab yahay shaydaanku can abi umaamata waxaa laga wariyay albaahiliyi qaala wuxuu yidhi dukira lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi ilaahi waxaa loo sheegay rajulaani laba nin labada nin oo axadumaa midkood caabidun caabid yahay walaakharu ninka labaadna caalimun nin caalim ou yahay faqaala rasuululaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalam fadlulcaalimi ninka caalimka fadligiisa cala alcaabidi wuu ka fadli badan yahay kan iska cibaadaysta ka fadlii aniga fadli badnaanshahayga oo kale weeyaan calaa adnaakum kan idinku hooseeyaan ka fadli badanahay aniga nebi maxameda alayh salatu asalaam salla calayka allahu ya calama alhuda iyo saxaabiga ugu hooseeya intaan isku jirno baa ninka caalimka ah iyo ninka caabidka isku jira saxaabada kii kuwa ugu yar iyo nebigu intay isku jiraan baa ninka caalimka iyo ninka caabidka saddex qof kaleo cilmi aan lahayn iyo caamaya laga hadlmayo caabidka cibaadaysta cilmiga ku cibaadaysanayana yaqaan iyo caalimka dadka diinta baraya iyo caabidkaas intaas isku jiraan weya uma qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu ina allaha ilaahay wa malaa'ikatahu iyo malaa'igtiisu iyo wa ahla asamaawaati waalard cirarka iyo dhulalka ehelkooda xataa namla xataa quraanyo oo fii juxrihaa godkeeda ku jiraaba allaha ka dhige wa xataa alxuuta mallayba allaha ka dhigo badda ku jire la yusalluuna waxay u ducaynahayaan oo macnaha ku sallinahayaan oo istikfaar dalbayaan calaa mucallimi nnaasi dadka midka baraya alkhayra wanaagga dadka midka bara wanaagga iyo khayrka kaa ayay u ducaynahayaan ilaahay marka salaadiisu waa naxariis malaa'igta salaadeeduna waa istikfaarta ahlu ardaha macnaha salaadooduna waa u ducaynta annaasa ninka dadka baraya alkhayra ka mucallimi alqur'aan ninka dadka qur-aanka bara oo kale wey waalxadiida xadiidka ninka dadka baraya waalfiqhi midka baraya waman yurshidu nnaasa ilaa daacati illaahi daacad ilaahi ninka dadka ku hanuuninaya raggaa weeyaan can abi saciid alkhudriy can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi lan yashbaca almu'minu mu'minku kama dhargo min khayrin khayr khayrkaasoo yasmacuhu uu maqlayo xataa yakuuna ilaa u ka noqdo muntaha makaanu intahadiisu aljannata jannada qofku khayr uu maqlayo mu'minka kama dhargo ilaa uu jannada ka galo adduunka intuu saaran yahay cilmigii iyo khayrkii waa u baahan yahay qofkii yidhahda aniga waa ii gadhayo waa buuxa waxbaa igama dhimana oo qofkaan waxba fahmin weyn khayr qofku maqlayo mu'minka kama dhergo ilaa uu jannada ka galo waa cilmiga sharciga oo ma garanaysaa ilaahay noo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala mar kasta qofku waa jecel yahay waa u ooman yahay waa baranaya toban jeer hadduu maqlay iyo hadduu waa iska waa waa wixiisa qaba waxay dhahaan man manhumaani laa yashbacan laba mamani ma dhergaan laba gaajaysani ma dhergaan daalibu cilmin wa daalibu maali nin cilmi dalbaya waa iska baahan yahay cilmiga u baahan yahay ma dhergo nin adduunyo u baahano xoolo raadaysana ma dhergo intaa xoolaha wax kusii darbo isleeyahy aa sidaan weeyaan e qofkii cilmigana bartaa larabaa baa lehi min almahdi ila allaxdi dharabta marku ka baxo oo caqli iyo tamyiiz yeesho ilaa iilka laga dhigayo waka jannada soo ugu gaaro rawaa hadi lhamsa shanta xadiid ba waxaa wariyay atirmidiy imaam tirmidi baa wariyay oo iskugu jumlay can cuhmaana can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi yashfacu waxaa shafeecaya yowma alqiyaamati alaaatun saddex qolaa ayaa shafeecaysa alambiyaa waa ambiyada shafeecaya ambiyada uma alculamaau culimmaduna waa shafeecaya uma intaa ka bacdina ashuhadaau kuwa shahiidnimada ku dhintay kuwaas ayaa shafeecaya rawaahu ibnu maajah ibnu maajah ayaa waa saddex qolo marka kuwii dagaalka ku dhintay waxaa ka horeeya kuwii ku dhintay jihaadka waxaa ka horeeya culimadii baa ka horeysa oo iyaguna ambiyada ku xiga dadkaasoo dhan baa marka shafeecaya marka waxaa lagu leeyahay culimada maalinta qiyaamada waxaa la leeyahay halkaasan tal iska fadhiisaya waxaa la leeyahay cilmigayga iyo waa kaas iyo dulqaadkayga dhexdiina ma yeelin ilaa waxaan doonaya inaan idiin dambi dhaafo waa la idiin dambi dhaafo loona aaba yeeli mayo saasa waa la maamuusahaya waa cilmi lagu camal falay marka waa wax fadli badan weeye barashada cilmiga marka culimadu waxay ka dhigan yihin ba xidigaha oo kale sida xidigaha loogu hanuuno badda iyo meesha kaa jirdha jihaado iyo waka waa culimadana loogu hanuunaya xidiguhu markii nuur laga waayo ama la dhacaan sida loo dhumahayo waxba loo kala garan waayahayo sidaasoo kale weeye culimadana ama markii la waayo ama ay dhintaan waxaa la leeyahay maalinka qiyaamada qofka caalimka iyo caabidkaa la keenaya caabidka waxa la dhahaya jannada iska adigoo iska cibaadaysan jir naftaadi waa ka adkaatay caalimka waxaa leeyahay maya uhbut xataa tashfaca linnaas waralka istaad ilaa dadka macnaa u shafiicdid adigu iska gelmaysid mad kale al rabaa inaa xilkooda qaado u shafiicd markaasuu ummadda ala soo baxaya waqad ikhtalafa alcaqlu waalcilm waxaa iskhilaafay buu yidhi caqligii iyo cilmigii caqligi wuxuu yidhi anaa fiican cilmigiina wuxuu yidhi anigaa fiican faqaala alcaqlu caqligii wuxuu yidhi ana afdalu anaa fiican liana allaha curifa bi anigaa ilaahay laygu gartaa qof caqli leba ilaahay yaqaani qof aan caqli lahayn oo ilaahay yaqaan miyaa jira marka caqliga anaa fiican bay waa doodeen wa qaala alcilmina wuxuu yidhi ana afdal anaa fiican liana allaha itasafa bi ilaahay anagu isku kaysifeeye fi lkitaabi kitaabka qur-aanka ina allaha caliimun xakiim ilaahay waa cilmi badane meel caqli lagu sheegay miyaa aragta ilahay ilahay cilmi buu isku sheegay is og yihiin moogta aniga kitaabka wuxuu ku leeyahay kitaabka qur-aanka aniga ilahay isku kay tilmaamo fawaafaqahu lcaqlu caqligi markii dambe wuu ku raacay cilmigii inuu ka fiican yahay cilmigii inuu fiican yahay waactarafa lahu bilfadl waad iga fiican tahabee waa kana wanadama bacduhum dalika qolaaba gabay ka dhigtay shicra faqaala cilmu lcaliimi wa caqlu lcaaqili ikhtalafa kii cilmiga lahaa cilmigiisi iyo kii caqliga lahaa caqligiisi ikhtalafaa waa shicr waa iskhilaafay man da ladii minhumaa qad axriza sharafa labadooda midka sharafta koobay bay isku qabsadeen falcilmu qaala wuxuu yidhi ana axriztu gaayatahu anaa yoolki gaaray buu yidhi sharafta waalcaqlu qaala wuxuu yidhi ana araxmaanu bicurifa anaa laygu gartaa buu yidhi ilaahay faafsaxa alcilmu ifsaxan cilmigii baa faseexeeyey faseexayn macnaha wuxuu yidhi de kitaabka anaa laygu hayaabiyo wa qaala lahu biayana allahu fii furqaanihi itasafa labadeenna keebaa ilahay kitaabkiisa isku dhex sheegay fabaana lilcaqli waxaa u caddaatay ana alcilma sayidu cilmigu inuu yahay sayidkiis adaa sayida adaa jira faqabala alcaqlu caqligii baa dhunkaday ra'sa alcilmi cilmiga madaxiis ilaa cilmiga wax fiicanah in la bartee wansarafa halkaasi gadoomeenoo sheekadii ku dhammaatay weeyaan sidaasaa laisku hayaa marka dee waa cilmigu waa farducayntaasoo tawxiidkii iyo caqiidadii iyo diintiina saa u baratay iyo waka waa laga maarmaan wey dee cilmigu waxaa lagu leeyahay qof kastoo muslima waajib ku yahay inuu barto cilmigu waa waadiculcilmi labada sabaro ugu dambeeya sharaxa cinda kayri ahlihi cilmiga qofkii agdhiga cidaan ehel u ahayn ka muqalidilkhanaaziri khanaazir khinziir soo dafaaradii maaha kuwaas qofkii kuul uga dhigo oo kale weeye aljawhara walulua wadahab jawhar iyo lul iyo dahab iyo dahab ninkii yidhaha khinziir baan u xoreeya doofaar oo kuul uga dhigaya muxuu ka ogaya waxaa weye cilmiga meela ehel cidaan ehelkiisa ahayn haddaa agdhigtid saas oo kale weeyaan a haddaa iskaga xikaaysa balaaya iska wareersanoo khabra iyo quran iyo waxdana ku dhex jira waxba garanaya albaab athani baabka labaadi fii wujuubi tabliiqi alcilmi cilmiga gaaridiisa gaarsiintiisa gaarsiinta cilmiga inay waajibtaa laga hadlayaa iyo wa fadli nashrihi in la faafiyo fadliga ay leedahay la faafiyo cilmiga qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadkur xusuudi waqti aqada allahu ilaahay oo qaaday miihaaqa aladiina kuwii miihaaqoodiiyo ballantoodii iyo dhaartoodii uutul kitaaba kitaabka la siiyey maxaa looga qaaday latubayinunnahu linnaas u caddayseen u caddayseen walaa taktumuunahu ma qarisen qarinaysa maaa qarinina ha ballantaasaa laga qaado culimmada hore qadiimka ahayd saasaa ballantaasaa looga qaado inaa cilmiga la qarin ummadana loo caddeeyo ballantuna weligeed waa jirta adduunka inta la joogo oo culimina joogto dad kalena joogaan diinta in la qariyo maha can abi bakrata waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi liyubaliq ha gaarsiiyo ashaahidu ninka goobjoogaa ee xaadirka ee casharka fadhiya alqaa'iba ninka maqan oo casharka joogin bayna shaahida kan joogaay oo xaadirka casaa waxaa laga yaabaa an yubaliqa inuu gaarsiiyo cilmiga man inuu gaarsiiyo huwa mankuba oo u caaweelayn badan lahu xadiidkaba u celinaysaa minhu shaahidka lahu xadiidka minhu shaahidka kan goobjoogga ah a midka goobjoogga ah intuu cilmiga cidaan joogin u sheego ciddaasi inayba weelayn badato oo faham badato oo markii loo sheega ay sii fahmaan ayaaba laga yaaba waana dhacday baa laleeyahy arrintan qisadaani rawahu sheikhaan oo ma garanaysaa bacdu saxaaba dad kale soo gaarsiiyey ama taabiciintii iyo culimo kale inta la soo gaarsiiyey cilmigii bay waxay kala soo dhex baxeen culimo axkaam tiro badan iyo masaa'il iyo fiqhi raggi hore aysan kaba soo saarin can cabdillaahi bni camrin can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nab wuxuu yidhi balliquu gaarsiiya canii xaggayga qur-aanka dadka iga gaarsiiya waa waajib walow aayatan aayad ba allah ka dhig hal aayad ba ummadda iga gaarsiiya haddaad doontaani war ummadda iga gaarsiiya diinta a walow aaya waka wal xadiidka awlaabi xadiidkan ummadda la gaarsiina kabasi waa baaba awli maxaa yeele qur-aanku waa maxfuud inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu lxaafiduun qur-aanka ilaahay xafiday baa la yidhi war iga gaarsiiya faafiya haddi xadiidkiiba kasii daran isaga isagana waa in la faafiyo waxadiuu ka sheekeeya baa nebigu yihi can bani israa'iila nimanka reer bani israa'iil la yidhaahdo nimankaa ka sheekeey walaa xaraj wax dembigana dushiina ma saaran haddaa ka sheekaysan reer bani israa'iil waa yahuud a macnaha waxa weeye waa wixii la amray wixii layska nahiyey ama wixii aan nahyi ku soo aroorin weeyaan oo la dhihin ha taabanina waa waa laga sheekaynaya dhib male macnaha waxay ka dhigan tahay wixii ahlu kitaabku sheegaan ayna cilmi u lahayn inagu u rumayn mayno kuna beenin mayno ilaa dad kitaab hore loo soo dejiyo runtood iyo beentood ma kala garanayno wixii kitaabkeena u rumeeya waa u rumaynayna wuxuu ku beeniyena waa ku beeninayna wixii kalena waa iska aamusayna saa weeyaan waman kadaba qofkii been sheega calaya qof waman kadaba qofkii been sheega calaya dusheeda nagu yidhi mutacamidan xaala kii u kasaya falyatabawa ha qaato maqcadahu makaana fadhigiisa mina naar ha ka qaato naarta meeshu ka geli lahaa ha darbado ha diyaar garoobo beenbeen qofkii nebigaasaa yidhi ha iskaga quruxsada sheekada a oo is been tahay ee nebigu dhihin isagana ciqaabkaasaa loo sheegay rawaahu lbukhaariyu watirmidiyu iyana waa badan yihin dadka sheekada ku quruxsada oo been nabiga ka sheegta can abi hurayrata can inabiyi sala allahu alay wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man su-ila qofkii la weydiiyey can cilmin cilmi baa la weydiiyey qof khayr laa weydiiyey oo khayr laga malaynayo waana cilmigu waa cilmiga baruuriga ah wuxuu ku yidhi war islaamnimada tawxiidkay qabo war salaaday bar waktigiina waa taaganyay a war zakada ii sheeg waqtigii zakadaan jooga waa cilmigaa weeye cilmi iska masaa'il kalaa maaha fakatamahu waa qari markii la weydiiyey oo qari aljamahu llahu ilahi baa qofka u xakameeya bilijaamin xakame oo min naari naara yowma alqiyamati maalinta qiyaamada a xakamaha dee fardaha iyo mayaad soo gaadheen waxa weeyaan xakamaha macnaa halkaa afkaa waxsaa loogu xirayaa wey ila isaga afka cilmiga laga sheega afkii markuu cilmiga ka sheegi waayey naar xakame naar ka samaysan baa halkaa afkaa loo gelinaya weeyaan taasaa lagu xakamaynaya rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidiyu imaamu tirmidina waa wariyey marka cilmiga qofka qariyo ehelkiisa ka qariya dadka ehelka oo munaasik u ah waa malcuun waa la lacnaday sidaa weeyaan rawahu abu daawud tirmidi can abi muusa can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi mathalu maa shay mathalkiisa bacasani allahu ilaahay la soo diray bihi maagaba oo min alhudaa hanuuniya waalcilmi cilmiya cilmigii hanuunka ilaahay ila soo diray tusaalihiisu kamahali lkaysi lkasiiri roob tiro badan tusaalihii oo kale weeyaan waa roob tiro badan roob badan roobkaasoo asaaba ardan dhul asiibay fa kaana minhaa dhulkii xaggeeda waxaa ka ahaatay naqiyatun arda dahiran ama wanaagsan kaa doontaa dhig ka dha dhul wanaagsan baa dhulkii roobka qabta ka mid a oo maxay ku wanaagsan tahay qabiilat ilmaa biyi wayaqbash waa biyi ma dulmarin gabiib maaha faambatat ilkalaa daaqi bay soo saar waalcushba alkasiira a dhirtii yaryarayd iyo cushubkii tirada badnaana waa soo saadhay waa ramaaskii iyo geedihii yaryaraa iyo waxaas ayay soo saadhay qash baa layahay qash wa kaanat waxaa ka mid noqotay minhaa ardadii waa qayb labaade ajaadibu balliyo qabatooyin baa layidhaha meelo biyo qabadyaala amsakat ilmaa wataa biyaha qabatay fa nafaca allahu ilaahay wuu ku anfacay bihaa iyadiina annaasa dadki waa balliye meelo biyo galaano waa markii roobkudo biyi haynaya taasaa dadku ka cabaya fa sharibuu dadkii baa ka caba wasaqow xoolihii bay ka waraabsadeen wazaracuu beerihii bay ka beerteen waayana waa dhul faa'iide leh kii hore yuusan bagaarin waxaa kaloo ka mid ahaaday wa asaaba waa asibay roobkii minhaa ardadii waa qayb saddexaad daa'ifatan ukhraa qayb kale inamaa hiya iyadu qiicaanun sibsib ah balyana ma leh biyanihiina cabbi mayso laa tumsiku maan waa kan fasiki biyo qaban mayso walaa tunbitu kala'an wax la cuno xoogu soo saari mayso saddexdaas dhulku marka u qaybsamay roobku qabtay dadkii aniga la iisoo diray nebi maxamedinna saddexdaasoo kale u qaybsameen iyo kala sheeg fadalika kaa hore yaa mathalu man weeyaan qof tusaalihiis faquha fahmay fii diin illahi ilaahay diintiisa wa nafacahu ilaahay uu ku anfacay maa bacahani illaahu bihi ilahay wuxuu ila soo diray oo facalima dadka baray maya facalima bartay wa callama dadkana baray facalima wa callama waka ninkaas wuxuu ka dhigan yahay dhulkaa fiican oo biyihii aqbashay oo daaqa soo saadhay oo iska barwaaqada ah kaasoo kale ka mid waa caalim caamil ah oo diinta nashrinaya wa mathalu man weeye waa qolo labaad qof tusaalihii weeyaan lam yarfac bidalika arrinkaa aan u kor yeelin ra'san madax madaxaba aan u kor yeelin diinta iska kibriyey diinba inay soo degtay haa ba uma warba uma hayo bes wuxuu u qabaa dad gaaraya in diinta iyo shaqa iyo wadaadey maaa cid gaaraya loogu talagalay diinta isagoo shaqa haa diintuba uma taal oo walam yaqbal aan aqbalin hudallaahi ilaahay hanuunkiisa alladii hanuunkaasu ursultu bihi layla soo diray hanuunkii layla soo diray marka waxaa lagu leeyahay qaybtaan baa laba qaybood loo qaybinayaa mathalu man lam yafqah bidalika raasa oo qayba walam yaqbal hudallaahi alladii ursultu bihi oo qayb kale ah wa kaas saasay ku noqonaysa lam yarfac bidalika ra'san isagii cilmiga ha yaqaana ku camal fali maayo waa dhulka biyaha haya ninkan kaleo hanuunkiiba aan qaadanna dhulkaa biyuhu dul mareen oo aan biyana qabanayn waxnaana soo saarayn ayuu la mid noqonaya marka roobka iyo cilmiga waa laisku shabah labada mid kasta nolol baa ku jira roobkana waa lagu noolaadaa dhulka iyo dhirta iyo ummadda iyo ku noolaata waxa la yidhaahdo cilmigana waa lagu noolaadaa qalbiga iyo arwaaxa ayaa ku noolaata oo ku kobacda oo ku macnaha dheefsata saa weeyaan marka culimadii waxaa lagu boorinayaa inay qaybta fiican oo dhulkaa fiican oo kale ay noqdaan can saali bni sacdin can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nabi wuxuu yidhi wallah ilaah baan ku dhaartay ilaa an yahdiya allahu ilaahay inuu hanuuniyo bihudaaka hanuunkaada rajulan waaxidan hal nin ilaahay inuu ku hanuuniyo bihudaaka hanuunkaada sayid cali baa lala hadlaya hanuunkaa haysad markii khaybara loo diray baa khayru laka kaada khayr badan min xumri nacami nicmooleyda teeda guduudan teela gudguduudan oo carabta ay jecel yihiin hanuunka aa sheegaysa in ilaahay hal qof ku hanuuniyo kaasaa kaa fiican taay rumayn waayeen inaa xoolaha iyo geela kasoo qaniimaysatid aa kasoo dhacdid inay diinta raacaan baa ka fiican rawaahu halaa can ibni mascuudin can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nabi wuxuu yidhi laa xasada wax xasada ma ahanin ilaa fitnatayni laba mooyaane wax laysku xasdo bimacnaa wax la kanto lama jeerto oo qofku jeclayso inuu waxaas ma garanaysaa isaguna uu helo xasadkii maa hadda xumaayo qofka aad jeclaysatay khayrka hayse ilahay inta ka qaado inuu dhaafiyo ama adiga ku siiyo ama aan cidba la siinba kaa maaha waa kamasho wey tan kamasho laba keliya kaman ka dha rajulun mid weeye mid khaslatu rajulin baa sheekhu qadari jiray raxmat ullahi caleyh rajulun khaslatu rajulin nin khasladiis ninkaasu ataahullah ilaahay uu siiye maalan maal oo fasalladahu ilaahay ninkaas ku salladay calaa halaakati maalka ku halaagidiisa iyo ku bixintiisa fi lxaqi xaq nin ilaahay maal inta siiyey ninkaas maalka un bixinaya xaqana ku bixinaya oo inaga soo marayna qofka dee shalayto cajaa'ibka oo inta ilaahay siiye ku bixinaya kaas waa la kaman karaa ilah yaa ninka xoolaha loo kale aadna kaa dhiga isaga yaa ka qaada maaha isaga alla hawdaayo wey laakiin adigana yaa sidoo kale kaa dhiga way fiicanta wa rajulun wa khaslatu rajulin kii labaadna waa nin khasladiis aataahullahu ilaahay uu siiye alxikmata xikmad iyo cilmi oo fa isagu yaqdii bihaa dadka ku kala xukumahaya wa yucallimuhaa baranaya dadkana barahaya waa nin dadka barahaya oo ku kala xukumaya isagana siyaasaasoo kale kaa dhiga weya waa la tamanin karaa wax kale oo la tamaniyaya aadna hebel oo kale kaa dhigo hebel kula dheryahay ma jiro rawahu sheekhaan mutirmidi oo qiimo leh sidaa un baa lagu fasira xoolaha in ridaha ilaahay lagu bixiyo iyo ma garanaysaa diinta labadan baa laga hadlaya wa canhu can nabi sala allahu alay waslam qaala nabi wuxuu yidhi nadara allahu allaha nuuro imra'an qofoo samica minaa naga maqlay shay-an shay qofkii shay naga maqlay diinta amarkeeda ka mid kitaab qur-aanka xadiid waka oo fabalaqahu gaarsiiye wuxuu naga maqlay kamaa samicana u gaarsiiye sida u maqlay kaa allaha nuur waa loo ducey fa ruba mubalaqin mid la gaarsiinayo badana owcaa ka weelayn badan min saamicin kii soo dhegaysayba nin la gaarsiinayo casharka inta loo sheego isagoo ka maqnaa ka weelayn badan oo ka faham badan badana kii soo dhegaysay uba sheegayba sidii rag dambe ka soo baxday oo kale weeyaan rawaahu tirmidiy wa abu daawuud wa fii riwaayatin waxayd nadar allah allaha nuro imra'an qofoo samica minaa naga maqlay xadiian xadiid oo faxafidahu xafiday xataa yubaliqahu ilaah uu ka gaarsiiyey dadkii ka dambeeyey fa ruba xaamili fiqhin fiqhi mid xambaarsan badana a fiqhi mid xambaarsan ilaa manna u xambaarsan axad intii ka huwa isaw mankuba afqahu minhu xaamilka minhu xaamilka kan xambaarsan ka faqiihsanba uga fahmid badan qof isagu xadiid xambaarsan iyo fiqhi wuxuu u xambaarsan yahay cid uga fahmid badan ciddaa markuu soo sheego u sheego iyagaaba ka sii fahm badanaya masalan taabiciintii masaa-ishay soo saareen iyo a'imadii madaahibta iyo wakaa ragga hore axaadiis ay ka qaateen masaa'il aysan soo saarin tiro badan ayay gadaal ka soo saareen ama ka fahmeen wa ruba xaamili fiqhin fiqhi mid xambaarsan badanayo laysa bifaqiihin faahim aan ahayn faqiih bimacnaa faahim laysa bifaqiihin faahimna aan ahayn mid wax fahamsan macna ka dhiganta marka xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka xadiid xambaarsan waa laga qaadanaya lafdiga war bal adigu lafdiga i akri bay dhihi jireen bale annaga aan axkaamta ka qaadanayne ereyga adigu saa u haysay bal noo akri hadduu doono macnaha isaga yuusan garan erayadaa laga qaadanaya gaarsiinta dadka soo gaarsiiyey xataa ereygausan macnihiisa aqoon ajar buu isagu ka helaya culimadu ka mid yahi can abi mascuudin waxaa laga wariyey albadriy ana rajula nin ba ata nabiya nebi maxamed u tegay sala allahu alayhi wasalam yastaxmiluhu xaalow ka macnaha xambaari dalbayo oo gaadiid u weydiisanayo faqaala wuxuu yidhi ninkii inahu shaaniya qad ibdaca bi waa la i jirib goy waa la i gaadiid tira gaadiid la-aan bay ahaysa ibdaca bi waddadii baa laiga gooyo daabad la-aan baan ah faqaala rasul lah sal sl iti fulaan orod hebel uta faataahu waa u tegay faxamalahu waa xambaaro gaadiid bu sii hashaa qaada bay faqaala rasuullahi yihi sala allahu alay wasalam man dalla qofkii tusiye calaa khayrin khayr falahu qofkaa waxaa u sugnaaday milu ajri faacilihi kii sameeyey ajarkiisa la midka a khayr baa tusay qofkaasaa gaadiid laga helaya meel baa u tilmaantay wuu siiyey bes kii tusay iyo kii bixiyey labadaba ajar weyn bay ilahay xaggiisa baawiyaal ay kala hel ay ka helahayaan oka marka aayad qur-aan inaa soo baratay ama hal xadiisan baca boqol ragcadood aad tukatid ayay ka cajab badan tahay baa lagu leeyahay rawahu larbaca waa farac yara farcun yuktabulcilmu cilmiga waa la qoraa maxaa loo qorayaa cilmiga lisiyaanati ilaalintiisa cilmigu inaysan dhumin waxaanu diin haddaan la qorinaya kutubtan oo ninkii yaqaanayo hadda meesha ku qora iskala dhiman lahaa dee wax la akriya lama heleen waa la ilaalinaya can abi juxayfata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qultu licaliyin baan ku idhi hal cindakum agtiina ma yahay kitaabun kitaab war wax kitaaba ma haysa ehlulbeydka haddaad tihiin kitaab ma haysa nebigu idinku gaar yeelay shiicadaa waxay leeyihiin ahlubeytka iyo wakaa cali iyo awlaadiisa iyo waxbaa lagu gaar yeelay diin gaara baa lagu khasisay qaala wuxuu yidhi laa maya ilaa kitaabullahi ilahay kitaabkiisa mooyaane wax kaloo annagu aan hayno male kitaabka ilahay ummadda udhexay ow fahmun faham oo ucdiyahu la siiyey rajulun muslimun nin muslima haa fahm ilaahay qof ku manaystay oo isagu kitaabka ka fahmay ama diinta ka fahmay mooyaane fiihi xadiidka waxaa ku sugan bu yidhi shaarixu jawaazu istikhraaj alcaalim ninka caalimka inuu kala soo bixi karo bifahmihi min alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada xaggeeda inuu kala soo bixi karo maa lam yaqulhu lmufasiruun mufasiriintii o dhan waxaysan sheegin fahamka ilahay siiye darteed inuu isaga wax ka soo istinbaadan karo waase idaa waafaqa usuula shareeca shareecada usuusheeda shaygu la yimid hadday waafaqaysa weeyaan halkaana sharx kaloo muhima ayuu kasii qorahaya oo culamaau tasawufka ayuu kaga soo hadlaya marka fahamkaa mooyaane wax kale ma hayno aw maa shay mooye wax kale ma hayno fii haadihi saxiifati warqadan ku sugan kitaabka ilaahay fahm ilahay qof siiyey iyo warqaddaa wax ku yaal qultu waxaan idhi wamaa fii hadihi saxiifa oo warqadda maxaa ku yaal warqad waxay aad meel ku duuduubanoo seeftiisa galkeeda ugu jidha a sayd cali qaala wuxuu yidhi alcaqlu baa ku yaal xukmulcaqli magta xukunkeeda alcaqli caqli waxaa la yidhaha diyada waa magta caqli waxaa loogu magacaabo macnaha dee waa geel la bixin jirayo marka la bixinaya ninka geela la siinaya lagu soo dabraa caqligu waa dabar halkaasaa lagu bixin jiro caqligaan caqligaana isna waa jiraa isna si kale loogu baxshay magac wa fakaakul asiiri baa ku yaal ba yidhi kan la qafaashay sida loo fakiyo walaa yuqtalu muslimun qof muslima inaan la dilayn baa ku taalla bikaafirin gaal muslim baa gaal dilay a markaas muslimkii la dhihi mayo halla qisaaso nin gaalu dilay a lama hadduu doono mid gaalo in la dilaba aan la ogolayn ha noqdo laakiin lama ogolo in muslim loo qisaaso can abi hurayrata can nabiy sala allahu alayh wasalam nabi maxamed wuxuu yidhi alayhi salatu wasalaam caama farxi makata maka markii la furtay sanadkeedii fi lxadiidi dawiili xadiidkii dheeraa ee nabigu ku khudbeeyey wuxuu yidhi uktubu u qora liabi shaahin xadiidku wuxuu ahaa nabigu wuxuu ka sheekeeyey maka sidii ilahay maroodigu uga celiyey ilaahay rasuulkiisa saw maka ugu fasaxayo mu'miniinta maka inay xaramta nin reer yamaneed aka wuxuu yidhi waxaan cilmi ah sheegtay nabi allow alla ii qor kaasaa nabigu yidhi uktub liabishah abishah ninkay ha loo qoro u qora war cilmigi in la qoraya wey cilmiga waa la qoraya rawahuma shaykhaan baa weli tirmidi wa canhu waxa laga wariya yaqulu wuxuu leeyahay maa min asxaabi nabiy nebiga asxaabtiisa ka mid maaha sala allahu alay wasalam axadun axad maa axadun min asxaabi nebiga ka dhiganta axadintaa horaa isimkii ah axadkaasoo agtara badan xadiisan xadiidka canhu xaggiis cid igaga xadiid werin badan asxaabtii nebiga kuma jidha yir haddaan abu hureyrer ahay mina aniga xaggaygana iga badisa iga badan iga badan ilaa maa mooyaane kaana ka ahaa min cabdillaahi bni camrin cumar maaha camar cabdillahi bni camrin xaggiisa wixii ka ahaaday mooyaane fa inahu cabdullahi bni camar kaana wuxuu aha yaktubu kii qora walaa aktubu ana ma qor jirin anaa ugu badan ba yidhi abu hureyre haddaan ahay waxaase keliya wax iga badshay cabdullahi bni camaroo isaga waxbuu qori jiray ana wax ma qori jirin rawaahu lbukhaariyu ayaa wariyey watirmidiyuna waa wariyey can cabdillahi bni camrin qaala wuxuu yidhi kuntu waxaana aktubu kii qora waa isagii laftiisa waa ninkaa deeray kulla shayin baan qori jiro asmacuhu aan ka maqlay min annabiyi sala allahu alay wasalam shaygaas uriidu aan doonayo xifdo xifdintiis fanahatnii qurayshun quraysh baa ii diidayoo war waxba ha qorin bay dheheen oo qaalo waxay dheheen taktubu kulla shayin shay kasta ma qoraysaa shaygaasoo tasmacu tasmacuhu aad maqlaysid wa rasuulullahi walxaal rasuulullahi rasuulka ilaahina sala allahu alay slm basharun binu aadam yahay yatakalamu oo hadlaya nebigu filqadabi cara iyo warida raalli ahaanshaba isagoo xanaaq mar u hadla marran iska caadi isagoo habi ah marka maruu iska xanaaqsan yahayo waxyaala cara ka keentay inaa qordhaa laga yaaba wax kasta mayaa qoraysaa faamsagtu markaasaan iska daayay bu yidhi can ilkitaabati xoqoraalka fadakartu dalika arrinkaasaan u sheegay lirasuulillahi sala la alay sl nebigaan u sheegay fa awmaa nebigu waa ishaaray biisbacihi fartiisa ilaa fiihi afkiisao ku ishaaray fa qaala wuxuu yidhi uktub qor fa waladii baan ku dhaartay nafsii biyadihi ay ku ahaataye maa yakhruju minhu afkaa ka soo bixi mayo ilaa xaqun xaq mooyaane caraha maan ku hadla ayaana ku hadline waxaan xaq ahayn afkay ka soo bixi maysa wixii afkay ka soo baxo dhan qor markaasuu qoraalkiisa iska bilowday rawaahu waxaa wariyey xadiidkana abu daawuud imaam abu daawuud ayaa warisay wuxuu yidhi fa axaadiiu lfarci raqam sideed fiiriy axaadiidta faracaani ilaa farcun buu nisoo yidhi marka farc baa baabkan ahaa tadullu waxay tusaysaa calaa jawaazi lkitaabati in la qori karo bannaanideeda bal inay calaa wujuubiha inay waajib tahay cilmiga haddaan si kale lagu haleelayn ilaa in la qoro mooyaane haddii cilmigu inuu dhumo looga cabsadana waa lami saxaabadana sidaa waa isku waafaqeen qur-aanka kariimka in la qoro markii macallimiintii tirada badnaa la laayey sidaasoo kale weeye cilmiguna wallahu subxaana wa tacala aclam